waata waxaan dabka saaran la ninka saaki su u baxe ilaa allaankan waxay malo bal dabkay aan iska shita bal bal hadda dabka waa shidee eela aan waxa ku saaran ninka keeni war ilaa war ninka naftuu noo keenay akhi السلام عليكم war Ari, war- asalaa calaykum taa Sama intaa ka imaan wanaagsan. allahu akbar Wariyee!
waxaan ku weydii caawi dameerihii igee fasaaki dameerihii ku ilmahan usoo dhiibnay caawi reer cabdi xuseen oryaha i haddaan- dhegayso Hee.
intaa ka imaan waa qaar ka mid ah dhallinyarada majaajilaystayaasha ah ee ku nool magaalada mandheera xasan maxamed cumar oo loo garan og yahay abwaanka mandheera iyo kooxdiisa waxa ay baraha bulshada sida tiktok facebook iyo youtube ay ku soo gudbiyaan muuqaalo gaagaaban oo isugu jira madadaalo iyo wacyigelin abwaanka mandheera ayaa ugu horreyn iiga warbixiyey xilligii ay bilaabeen shaqadan baraha bulshada iyo waxyaabaha ay bulshada u soo gudbiyaan magacaygu waa xasan maxamed cumar oo loo garan og yahay abwaankii mandheera waxaan ahay mujaajilayste ka soo jeedo gobolka waqooyi bari gaar ahaan ismaamulka mandheera ama mandheera east baan idhaahdo ee shaqadan mujaajilaystinimadana waxaan bilownay sanadkii labada kun iyo labaatankii oo hadda laga joogo in muddo ah ayaanu bilownay annagoo go'aansanay in aan dhallinyaradu kale aan u horseedno waxyaabo markaasi ee, ku dhiirigelinaya inay social mediaha ay ka raadsadaan dhaqaalo ama economic waxa afka qalaad lagu yidhaaho dhallinyaro fara badanna maanta waan u horseednay in ay annagu nagu daydaan oo ay dhaqaale ka raadiyaan dhinaca social mediaha Ee, waxyaabo kale oo markii laga soo gudba mujaajilaystanimadaasi oo aan qabanayna waa jiraan oo ay ka mid tahay wacyigelinta haddii ay noqoto wacyigelinta ee, daroogada haddii ay noqoto wacyigelinta ee, dhinaca furiinka oo ku batay gobolka waqooyi bari gaar ahaan ee, magaaladan aan joogno waan ka soo shaqaynay in badan waana ku guuleysanay boqolkiiba toddobaatan iyo shan annagoo markaasi aysan jirin cid wax nala qabatay ama cid gacan naga siisay annaga ayaa isu abaabulnay akoonnada ay ku leeyihiin baraha bulshada oo ay ku xihan yihiin boqolaal kun oo qof ayaa waxa ay inta badan ku soo gudbiyaan ruwaayado ka hadlayo wacyigelinta bulshada السلام عليكم عليكم السلام ايوه galabta hore aan hooyada arkayoon lahay gabadha maalimahan waa caddaatay carabay noqotay waxay u ekaatay maasha kale waxaad marsatoo la sheegay ma waxaana هاد waxa saan kuu daray oo wejigaada saan u bedelay oo dad- dadkii aad tirkiga wixii kaa dhigma ma waxaan caynkaan u eega ليه أبغى waxaan تيرن saan kuu garay ka istaag meesha si kastaba ha ahaatee dhallinyaradan ayaa waxa ay ka cabanayaan inaysan haysan qalab ay ku sii wataan howshooda madadaalinta bulshada waxa ayna baaq u direen dowladda ismaamulka iyo dowladda dhexe
arrinta maanta jirta ama arrinta een ee, caqabada nagu noqotay ee waxay tahay inaan wax sabood layidhaah aan ka haysanin national government be it county government proposal fara badan oon qornay ayaa jira oon mar qornay mar labaad qornay mar saddexaad qornay wax caawimaada ma helen marka su-aasha aan rabno waxay tahay sanad walba waxaa la yidhahdaa dhalinyaro ayaa ee, taalinteedha ayaa wax la siiyaa mashruuc ayaa lagu bixiyaa mashruucaasi annaga waxba kama helno qarashaad ama lacag ayay dowladda bixisay oo ku bixisaa talented youth talented waxba kama aragno calaa iyo xaal waxaa ii dhiman comedianka weyn oo halkan ila joogo oo aamiin mafia ay dadku u yaqaanaan dhinaca kalena kaamirmaanka ah oo waxa qalabkan ee maantaas gacanta ku hay u yahay qalabkan annagu wax ku soo saarno dowladda marka een, waxaan ugu baahannahay een, qalab ayaan ugu baahannahay qalabkaasi oo ay ka mid tahay markaan awareness-ka aan samaynayno ma haysano microfo samiicado ma haysano Een, ma haysano kaamirow quality lama haysano telefon ayaan wax ku duubnaa ma haysano gaari aan wacyigelin ku samayno ma haysano waxa maanta nooga daran marka aan wacyigelinta samaynayno ama aan rawaayadaha dhigayno ama magaalada dhexdeedaba wax ku dhigayno ma haysano qalab nagu filan ha noqoto sameecado waxaan inta badan aan jeclaynay in aan iskuulaadka aan tagno xilliyaalka sabdi iyo axadka iskuulaadka boardingka ah oo aan ardayda meeshaasi joogta aan cajiska ka soo qaadno ama aan ka quslino marka ma haysano een, agabkii asaga ahaa oon halkaasi ku tegi lahayn equipmentada ma haysano magacayga waa xakiima nuura n sida niila sheegaba walaalkay abwaan walaalkay aamiin siday nii sheegeen waaye maxaan u baahannahay qalab badan inkastoo aanan mujaajilistayaal aan wax soo dadka muhiim wey anakana muhiimna oo macnaha kala wadaayo aan keenno maxaan u baahannahay support dhinaciina ka socdo marka maxaan filayaa ama rajaynayaa inaad noo taxagelin doontaan waxaan iga codsanay midda kale waxaan wax ku duubno waa aragteen isku soo wada duduubo shaqola'aanta haysata dhallinyarada ayaa keentay in ay camal ka dhigtaan baraha bulshada oo ay isku madadaaliyaan cabdiqafaar cumar ibraahim cabdi kafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera